sida waa u dhaceen degmada lafooley ayaa waxaa ka dhacay shil baabuur waxaana isku dhacay laba baabuur oo baabuurta reexada oo midna ka yimaada degmada afgooye una socda dhankan xamar midna kasoo baxa saldhigga ceelis oo una socday degmada afgooye labada baabuur waxay iskugu dhaceen goolodka soos ama isbitaalka soos ayay iskugu dhaceen inta la ogyahay waxaa ku dhaawacantay saddex ruux saddexna way ku dhimatay maxaa yeelay baabuurta mid baa halis ahaa oo dadka ku wada dhegay steerinkii iyo dhalooyinkii iyo birarkii ayaa wada gala xilligana waxay ahayd xilligii qoraxda ee kulusha cadceeda kuleed shan saac iyo barkii ahayd baabuurta koley markaa fiidist si xun bay iskugu dhaceen waxaana yeelay kana xawaaru ku socday kana xawaaru ku socday mayna filayni meesha oo isma dheheynin shirkaana ka dhacay anagaba ismaba dheheyninbo dadkii deegaanka usoo gurmaday dadka deegaankaa caawiyey waana laga bixiyay inta badan dadka waxooga badan way burbureen oo waxay ka burbureen lugaha iyo gacmaha ayaa u darnaa qaarna miyib waa mabalheen oo naqaska ku wada xirmo oo markii dabaysha loo soo bixiyo oo biyo la siiyey ayaaba qaar soo rara qaarna maskaxda dhanaaba ka tagtaba sooma kolley shacab iyo ciidan way iskugu jireen midkaa degmada ceelasha kasoo bax saldhigga ceelasha wuxuu u socday dacwo oo degmada af oo la foola oo afgooya waxaana saarnaayeen odayaal oo deegaankaasa iyo niman ciidan ah laakiin inta badan ciidanka way jajabeen oo qaar lugahay ka burbureen inta marka isku dhimato waa shacab iyo ciidan ay iskugu jiraan saddexda ruuxba